martin bashiir oo ahaa suxufi ka tirsan hay-adda b b c da oo hadda howlgab noqday ayaa qiyaameeyey amiiraddii gobolka wales prince diana si ay u bixiso waraysi culus waxaana uu axadii shalay raaligelin siiyey labada wiil ay dhashay prince diana amir william iyo amir harri laakiin waxa uu sheegay in sheegashooyinka la xiriira in ficilkiisaasi uu sabab u ahaa dhimashadeeda ay tahay mid aan macquul ahayn warbixin ay ka qorto wakaalada wararka ee a f b waxaa noo soo koobaysa sahre cabdi axmed martin bashiir oo ah wariye ka tirsanaa b b c da oo ku qayaamay boqoradii ingiriiska diana in uu ka qaaday waraysi ama kaag lahaa ayaa axadda maanteeta ah raaligelin waxa uu siiyey wiilasheeda william iyo harri laakiinse wuxuu iska fogeeyey wararka lala xiriirinayo dhimashadeeda oo uu ku sheegay inay ahaayeen kuwa aanan macquul ahayn warbixin uu bixiyey qareen howlgab ah oo la yidhaahdo john denson ayaa la daabacay khamiistii taasi oo ogaatay in bashiir uu faafiyey macluumaad dhaqaalo bangi oo aan sal iyo raad lahayn kuwaasi oo si been abuur ah u sheegay in dadka sida dhow ula shaqaynayay princes diana lagu siiyey mashruuc iyo dhaqaalo ilaalinta dhaqaalaha bangiyada ee diana bashiir oo ah konton iyo sideed sano jir ayaa tusiyey charles spencer oo la dhashay princes diana waraaqadahaasi isagoo isku dayayay markaasi inuu la kulmo diana si uu kalsoonidii luntay u soo celiyo bashiir waxa uu sheegay isagoo la hadlayay jariiradda sunday times inuu si qoto dheer uga xumaaday wiilasha diana ee william iyo harri kale ah waxa uuna yiri weligay ma rabin in aan waxyeeleeyo diana si kastoy ahaatase ma rumaysnay inaan saas samaynayo laakiinse william ayaa waxa uu sheegay in ficilada iyo waraysiga uu sameeyey bashiir ay qayb weyn ku lahayd inuu dhinto xiriirka waalidkiis wuxuuna sidoo kale sheegay inuu qayb weyn ku lahaa cabsida hooyadiis iyo argagaxa ku dhacay oo go'doomiyey nolosheeda waayadii ugu dambeysay si gaar ahna waxaa princes harri isna uu yiri dhaqamadii khiyaanada lahaa ayaa qayb ka qaatay door weyn dhimashadii hooyaday wuxuu kaloo intaasi ku daray in mawjadihii dhaqanka waxyeelada lahaa ee anshaxumada lahaa ee dhiigmiirashada ahaa uu ugu dambeyntii galaaftay nolosheedii boqoradii ingiriiska diana ayaa waxay ku dhimatay shil gaari sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii markaasi oo ay ahayd soddon iyo lix sano jir bashiir ayaa ka fal celiyey eedahaasi isaga oo yiri ma dareensanay in lay qabsan karo inaan mas-uul ka ahaa waxyaabo badan oo kale oo nolosheeda dhex socday iyo sidoo kaleeto go-aamo badan oo isku dhaf oo arrimahaasi ku heernaa wuxuu sidoo kaleeto wariyaasha u sheegay wargeyska in aragtida ah inuu isagu shaqsiyan mas-uul ka ahaa wixii dhacay aysan ahayn wax xaq ah oo suuragal ah waxa uu yiri waan jeclaa waxaa sidoo kaleeto bashiir uu ku dooday in waraysigii uu qaaday kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo shantii lagu qaaday ogolaanshiyaha diana waxaanu sidoo kaleeto uu sheegay in ay saaxiibo dhow oo adag ay ahaayeen islamarkaasina markii lasii daayay waraysigaasi ay dhegaysteen labaatan iyo labo dhibic sideed milyan oo dad ah waraysigaasi qoyskayga iyo aniguba waan jecleen waxaa kaloo sidoo kaleeto uu sheegay in diana ay kusoo booqatay isbitaalka mar naagtiisa bashiir ay cunug ugu umushay halkaasi xaflad dhalashana ay u qabatay cunugiisa curad oo markaasi qasriga boqortooyada ay ugu dhigtay bashiir waxaa kaleeto uu sheegay inuu ka qoomameynayo qoraalada been abuurka ah ee diana walaalkeed laakiinse waxa uu sheegay inaysan sal iyo raad ku lahayn qaybihii waraysigii lasii daayey waxaa sidoo kaleeto diana ay si baxsan u sheegtay ayuu yiri inay jireen saddex qof oo guurkeeda ku lug lahaa oo ahaa ayada charles oo ahaa ninkeeda iyo sidoo kaleeto saaxiibtiisa jaceylka ee muddada dheer haatanna ah xaaskiisa camilla parker powlis bashiir ayaa si yar loo yaqaanay waagaasi laakiinse waxa uu heer sare ka gaaray warbaahinta tiviyada maraykanka oo caan uu ka noqday waxa uuna wareystay dad xul ah sida heesaagii caanka ahaa michael jackson markaasi oo sidoo kaleeto heesaagaasi qoyskiisa markii uu dhintay ee bashiir ku eedeeyeen dhimashadiisa waxa ayna sheegeen in wixii ka dhashay waraysigii uu ka qaaday michael jackson ay keentay inuu ku tiirsanaado had iyo goor daroogo bashiir waxa uu la shaqeeyay b b c da oo uu ka noqday tafaftiraha xagga diimaha ka hor inta uuna shaqada ka fariisan isbuucii hore iyadoo lasoo sheegay xanuun ku dhacay saacado ka hor inta aysan soo bixin warbixinta lala xiriirinaya dazan ee loo gudbiyey madaxda b b c da madaxii hore ee b b c da tony hall oo ah ninka dazan uu ku cambaareeyey waxyeeladii masiibada laheed ee lala xiriirinayay baaritaanadii inuu khiyaano galay bashiir ayaa iska casilay xilka madxafka qaran ee britain dib u eegista dowladda ay ku sameynaysa dhaqaalaha iyo maamulka b b c da ayaa la filayaa inay soo baxdo sanadka dambe kaasi oo wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ay axadda maanta ta-a sheegtay inay aad iyo aad muhiim ugu tahay dalkeeda su-aal kama taagna ayay tiri in kalsoonidii iyo is-aaminaadii ay luntay waxaana sidoo kale la jooga ayay tiri xilligii b b c da ay soo saari lahayd macluumaadka ay hayso si dib loogu abuuro kalsoonidii iyo is-aaminaadii lagu qabay b b c da mahadsanid sara cabdi axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysa